بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qاla fصl fي muraacaat الhdي الظاahir waxaan ku dhex jirnay qeybihii ku saabsanaa baabkii yani aadaabu lmutacalimi fii nafsihi qofka mutacalimka ee wax baranaya aadaabtiisa isaga nafsadiisa ku saabsan ayaan soo haynay oo baabkii koowaad ee kitaabka ka mid ah macaalim fii aadaabi lmutacalim fasalkaani marka wuxuu u fasal yahay fii muraacaati اlhadyi الظaahir hadyiga daahirka ah ee muuqdo ilaalintiisa wa min aadaabihi mutacalimka ama qofka wax baranaya aadaabtiisa fii nafsihi nafsadiisa ku saabsan waxaa ka mid ah an yuraaciya hadyahu daahira hadyigiisa daahirka inuu ilaaliyo alhadyu daahirna macnaha loo jeeda waxay tahay waxa qofka ka muuqdo hanaankiisa ama habkiisa daahirka ah ee muuqdo inuu ilaaliyo wayaltazima wa an yaltazima inuu iltizaamo ou laasimo fiihi hadiga daahirka dhexdiisa asunata annabawiya sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku laasimo oo hadyigiisa daahirka ah sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam inuu ku ilaaliyo oo uu ku laasimo ayaa la rabaa wa yukhaalifa fiihi ou hadyiga daahirka dhexdiisa uu ku khilaafo alkafarata gaalada min asxaabi aljaxiimi oo dadka asxaabuuljaxiimka ah ah waxyaabaha marka hadiga daahirka ka mida waxaa ka mid ah fa yucfii lixyatahu garkiisa ayuu deynayaa wayaqusu shaaribahu shaaribkiisana waa gaagaabinayaa wayuqalimu adfaarahu cidiyihiisana waa jaraa wayaxliqu caanatahu timihiisa hoosana waa xiirayaa wayantifu ibtahu kilk timaha kilkilahana waa rifayaa wayactanii libaasahu dharkiisana waa ilaalinayaa mutabican dalika kullahu intaasoo dhan isagoo ku raacayo aariiqata almuxamadiyata almardiyata dariiqada nebiga loo nisbeeyey sal ll slam ee laga raaliga yahay wamutamayizan isaga oo soocmaayo can ilmaqduubiina calayhim kuwa loo carooday korkooda isagoo ka soocmaayo waa yahuudda iyo wadaaliina kuwa dhumay libaaska iyo dharka iyo waxyaabahana waa daryeelah oo waa isku kalifayaa wuxuu ku dadaalayaa aadna ugu ilaalinayaa sunnada nebiga salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh dharka marka libaaska iyo waxyaabahan aan ka hadlayn oo dhan dadka qaar ihtimaam ma siiyaanoo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxyaabahaas wax macnaa ma lahan waxyaaba iska basiid ah weeyaan inay dhahaan in laysku mashquuliyo ma ahan wax walba qalbiga waayo dad dhahayaa jiro laakiin habdhaqankii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam qeyb dhan oo aada u fara badan ayaa waxay ku saabsan tahay hadyiga daahirka ah oo dharka habka loo xiranayo hay-aadka qofka ka muuqanaya hay-adiisa daahirkae muuqanayso waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay yihiin wax mudan in la ilaaliyo walidaalika kutubta xadiidka kitaab walbo waxaa ku jiro kitaabu libaas yani kitaabu libaas ama kitaabu ziina waxyaabaha marka hay-adda daahirkaee qofka ka muuqato ku saabsan ee hadyiga nooca oo kale ah waa muhim ilaalintiisa walyaclam qaalibu اlcilmi ardayga ha ogaado alcalaaqata alwahiiqata calaaqada adag bayna aldaahiri waalbaatini oo daahirka iyo baatinka dhex ka dhexayso yacni adiga waxa kaa muuqanaya iyo waxa qalbigaaga ku jiray qarsoon inay calaaqo ka dhexayso ogow adigoo ardaya inaad ogaan weysa ma fiicna qalbiga xadiidkii nabiga sal ll l slam wuxuu ahaa alaa waina fi ljasadi mudh idaa salaxat salaxa اljasadu kuluh waidaa fasadat fasada اljasadu kuluh alaa wahiya اlqalbu qalbiga hadduu hagaago daahirka waa hagaaga qalbi hagaagsan daahir yani muuqaal hagaagsanuu dhala haddii qalbigu uu xun yahayna daahirka qofka wax kasoo muuqanaya waa xumaanayaan laa shaka caqli ahaan marka la fiiriyana calaaqada ka dhexaysa daahirka iyo baatinku waa qofka waa fahmi karaa waana la fahamsiin karaa culimada qaarkood waxay dadka ku fahamsiiyaan adiga marka aada meel aada qariib ku tahay oo qurbo aada joogtid qofkii adiga ku shabaho oo daahirka kaaga eg xoogaa yar unsi iyo weheshi iyo usoo dhowaansho ayaad ka dareemeysaa oo qalbigaaga aad ka dareemeysaa matalan qofku waa soomaali dhul aynan joogin dadka yacni dadkiisa ayuu joogaa matalan qofkii soomaali ah oo daahirka ka shabaho oo u eg isaga xagga daahirka iyo ma yacni midabka iyo hab yacni habka u abuuran yahay iyo habsocodka iyo dharka iyo waxyaabahaas qofka uga ekaado oo soomaaliga ah walow yaysan is-aqoonin markii hore oo dalka la joogay waa iskaga dhow yihiin dadka kale isagoo waxaad wuxuu arkayaa qofka xoogaa uga soo dhowaanaya inta kale culimada waxay yidhaahdaan haddii qofku dharka askarta ou labisan yahay meel qariib uu ku yahay ou tago dharka noocaas oo kale ah qofka wato wuxuu ka dareemaa xoogaa isku soo dhawaasho inuu la sheekaysto u jecel yahay dadka kale waa uga dhowaanaa danihiisu u sheeganaa waxaad arkay iyagoo jaa isu soo jiitay mana is-yaqaanaan haddii la rabo haddaad si hadba kor u socoto waad waa dareemi kartaa meel qof madow uusan joogin oo kale marka uu qofka madow ou tago marka uu arko hal qof oo madow walow yaynan is-affahmin isku dhaqan aynan ahaanin xoogaa wuxuu dareemaa inuu uga dhow yahay kan kale dareenkaas marka maxaa keenaya dareenkaas culummada waxay yidhahdeen waxaa keenaya isu ekaashaha daahirkii baa marka baatinka usoo gudbayo sidaa darteed baa waxaa lagaaga ilaalinayaa adiga inaadan inaad shabahdo gaalka haddaad qof gaal ah shabahdo oo aada daahirka uga ekaato qalbiga ayaad marka dambe iskaga ekaanaysaan oo waa iska jeclaanaysaan markuu ilaahay ka hadlaayay mushrikiinta iyo gaalada iyo atawaasow bihi bal hum qowmun taaquun tashaabahat quluubuhum qad bayana alaayaati liqowmin yuuqinuun yacnii quluubtu waa isu ekaanaya haddii daahirku isu ekaado qof jiran marka inaad isu ekaysiisa ma aha haddaad isu ekaysiiso adiguna waad jiranaysaa waa inuu taa aada uga fogaado marka ayb walyaclam qaalibu اlcilmi ha ogaado alcalaaqata alwahiiqata calaaqada adag bayna الظaahiri wاlbaطin kharaja اlimaamu axmedu can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wajucila dilu wajucila اdullu dulligii waxaa la yeelay iyo wsagaaru yaraan yacni dulli calaa man khaalafa amrii amarkayga qofkii khilaafo korkiisa waman tashabbaha biqowmin qofkii qolo isku shabaho fahuwa minhum iyagou ka mid yahay wakharaja albukhaariyu fii saxiixihi can abi saciidin alkhudriyi can اnabiy sal l slama latattabicunna sanana man kana qablakum waxaad raacaysaan oo raacaysaan dadkii idinka horreeyey jidkooda shibran bishibrin taako taako wadiraacan bidiraacin dhudhun dhudhun xataa low dakhaluu juxra dabbin ilaa haddii ay galaan dabbada godkeeda waa bahal marka dhulka xijaaz iyo ka jiro buuraha iyo meelahaasaa laga helaa dabbada marka godkeeda haddii ay galaan tabictumuuhum waa raacaysaan qulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allah alyahuudu wannasaaraa yahuud iyo nasaara miyaa qaala faman waa ay yaa kale albaabu athaani baabka labaad fii aadaabihi qofka mutacalimkae wax baranaya aadaabtiisa maca shaykhihi sheekhiisa ku saabsan uu la yeelanayo wa mucallimihi mucallimkiisa wa murabbiihi iyo qofka uu tarbiyeynayo yacni aadaabta uu sheekhiisa iyo macallinkiisa iyo murabbigiisa uu kula dhaqmaayo qaala faslun fi ikhtiyaari lmucallimi mucallimka doorashadiisa qofku inuu mucallin doorto fasalkaasaan ayaan ka bilownay marka xiriirka aada la yeelanayso macallinkaaga ama aadaabta ku saabsan waxaa ugu horeeyo fi ikhtiyaari lmucallim mucallim horta doorashadiisa qofka aada macallin ka dhiganayso wa mabda-u hada albaabi baabkan bilowgiisa fii xusni ikhtiyaari lmucallimi mucallim mucallimkii doorashadiisa wanaageeda way inaad yacni doorashada macallinka inaad wanaajisato facalayhi an yastaciina billaahi waxaa laga rabaa marka waajib ku ah inuu ilaahay u kaalmaysto fii taqyiidihi lahu wuxuu ugu kaalmaysanayaa inuu ilaahay yacnii uu ku lamaaniyo almucallima alaslax mucallimka yacni ku habboonaanshada badan inuu macallin u noqdo inuu horta ilaahay subxaanahu watacaala ee uu ku lamaaniyo oo u suurogeliyo siiyo qaala alimaamu badruddiin ibnu jamaaca alkinaaniyu shaaficiyu fii kitaabihi wuxuu ku yidhi tadkiratu saamici waalmutakalimi fii aadaabi alcaalimi waalmutacalim safxada boqol sideetan iyo lix inahu yenbagii liaalibi ardayga waxaa u habboon an yuqdima annadara aragga inuu hore hore u geliyo wayastakhiira allaha ilaahay inuu ka khayr dalbo fii man ya'khudu alcilma canhu arrinka ku saabsan cidda uu cilmiga ka qaadanayo xaggiisa fii man ya'khudu alcilma canhu wayaktasibu iyo cidda uu ka kasbanayo xusna alakhlaaq akhlaaq wanaagsan walaadaab aadaab wanaagsan minhu xaggiisa uu ka kasbanaayo walyakun ha ahaado in amkana hadday suurtoobayso miman kamulat ahliyatuhu ha noqdo qofka ay ahliyadiisu dhammaystirnaatay wataxaqaqat shafaqatuhu dhimrintiisuna ay xaqiiqowday sugnaatay wadaharat muru'atuhu muru'adiisana ay muuqato akhyaarnimadiisa wa curifat cifatuhu dhowrsanaantiisana la gartay washtaharat siyaanatuhu dhowrsoonaantiisana ay caan baxday wa kaana axsana tacliiman wa kaana ahaadayna yani ah axsana tacliiman mid yacnii wanaag badan xagga waxbaridda wa ajwada tafhiiman ku wana wanaag badan xagga fahmsiinta walaa yargabu aalibu fii ziyaadati اlcilmi ardaygu yacnii ma damcayo oo ma jeclaanayo keliya fii ziyaadati alcilmi cilmi kororsiimadiisa cilmi ziyaad ziyaadsigiisa maca naqsin fii waracin iyadoo lala qabo naqsi xagga waraca xalaal meeradnimada ow diinin xagga diinka ow cadami khuluqin ama dabeecad la-aan ow cadami khuluqin jamiilin dabeecad wanaagsan la-aanteed yacni ardaygu inuu cilmi un iska raadiyo iyadoo qofka uu ka raadinayana waraciisu yaryahay diintiisu yar tahay khuluqiisa iyo habdhaqankiisu ounan fiicnayn maahan sidaas inuu yeelo fa can bacdi salafi waxaa laga wariyey hada alcilmu diinun cilmigaani waa diin fanduruu fiiriya caman ta'khuduuna diinakum qofkaad diinkiina ka qaadanaysaan meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ardaygu keliya inuunan ka fakerin cilmi bis inuu siyaadsado bis ee qofku ka siyaadsanaya laftiisa inuu iska eego intaasina ardaygu waa garan karaayo qofka diinta leh khuluqii dabeecaddiisu fiican tahay xalaal miirad xalaal miirto wuu ka wuu aqoonsan karaa arrin marka isaga cilmi badan uga baahan maaha oo dadka markay adduunyadoodu taagan tahay qofka ay adduunyadooda ku aaminayaanay u dhiibanayaan aad bay iskaga fiiriyaan dadkay su-aalaan iyagaa aada uga fakero istikaaray galaan diinkaa ka weyn marka waxyaabahaas oo dhan aharkan hada alcilmu diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum dadyowga qaar ayaa macna qaldan ka fahmay laasiyama waqtiyadan dambe oo kooxaysigu ou batay tacasubka uu aada u batay qof walbaa koox walbaa aharkanay soo deliishanaysaa markaasay leedahay hebel iska ilaali hada alcilmu diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum baa la yidhi qofkaanina waa qof saasa waa mubtadic waa jaahil waa kayta wakayta waxba uu sheegayaa waxa uu sheegayana kuma dhisna insaaf cadaalad iyo aqoon iyo alla kacabsi iyada lafteeda kuma dhisna ayb sidaasina marka ma wanaagsana aslanna qofka ka hadlaaya dadka oo ummadda u naseexeynayo dadka yacni xugun axkaamtooda ka warramayo ka hadlaayo isaga laftiisa culimada waxay yidhaahdaan waxaa laga rabaa inuu qof khabiir ku ah wuxuu ka hadlaaya yahay alla kacabsi inuu u saaxiib yahay taqwo iyo alla kacabsi qof tacasub iyo kooxaysi ka fog inuu ahaadaa la rabaa laakiin hadday kooxaysigiina qofkii ku jirto cilmigiina uu yaraado fitnadiina ay badan tahay hadda meeshaa waxaa ka dhalan karo waxay tahay in loo isticmaalo aqwaashan iyo yacnii hadalladan qiimaha badan meeshii ay lahaayeen meelaan ahayn in loo isticmaalo ayb oo dadka qaarkood ummaddii waxbaranaysay bay waxbarashadii waxay uga xayirayaan iyagoo iska dhigaya dad u naseexeynayo iyagiina wax ma barayaan dadkii waxbari lahaana waa ka soo owdayaan kuwaasi waa shayaadiin yacni shayaadiinta ka mida unbay noqonayaan saasayna a'immadu dhahaan walyaclam idaalibu ardaygu ha ogaado anna suquutahu ku dhicidiisa cala almucallimi alkhabiiri mucallim khabiir ah uu ku dhaco waalmurabbi nasiixi mid wax tarbiyeynayo daacada uu ku dhaco ou helo yacni min akbari alcawni cala alhidaayati hidaayada wax loo kaalmaysto waxa ugu weynay ka mid tahay maca towfiiq illaahi tacaalaana lala qabo hidaayadaada waxaad u kaalmaysato inaad hesho macallin khabiir ah murabbi nasiix daacad ah wa hada amrun kani waa arrin tafadana lahu a'immatu salaf a'immadii salafka arrintani way fahmeen rawa alimaamu lalakaa'iyu fii sharxi usuuli ictiqaadi ahli الsunati waاljamaca bisanadihi can ayuba aلsakhtiyaaniy anahu qaal ayuub wuxuu yidhi ina min sacaadati اlxadati ninka dhallinyarada liibaantiisa waxaa ka mid ah waalacjamiyi iyo ninka cajamiga ah an yuwafiqahum allaahu alla inuu waafajiyo licaalimin caalim oo min ahli sunnati ah inuu alla waafajiyo yani ninka dhallinyarada dhallinyaronimada khifaa ku jirto qofka markay daadiisu yar tahay xoogaa fudaydaa ku jiro khifa dhallinyaronimadu fudayday leedahay xilligaas marka haddaan murabbi fiican macallin fiican la helin dhib waayo waxaa laga yaabaa daaqadiisa iyo tabartiisa oo dhan in si xun loo isticmaalo asagiina uu isleeyahay wanaag iyo khayr kororso laakiin haddii uu helo macallin fiican murabbi fiican oo daacad ah marka uu helo qofkaasi marka albaab fiican baa u furmaaya si fiican oo tartiib tartiib ah ayuuna usoo korayaa waxuuna la soo koraa cilmi iyo xikmad cilmi iyo xikmad cilmi iyo xikmad sida ugu koraayo ugu koraayo marka dambe qof wuxuu noqonaa dhallinyaranimadiina aan ku dhumin markii uu weynaadayna de qof khibrad badan aruursaday ama jamacsaday buu noqona cajamiga isaga maxaa si gooni ah loogu xusay cajamigu wuxuu halis u yahay faham xumo yacnii in diinta si qaldan loogu sharxo oo iska yeelo ayuu ayuu ayaa u fudud ayaa dhow saa darteed marka qofka isagoo nin weyn ah luqadii carabiga aan aqoonin oo iska cajami ah markuu soo islaamo isaguna haddii uunan helin qof fiican xeradow ka baxayaa isna halis u galaan walidaalika dadka soo islaamo oo acaajimta ah ilaahay ninkii uu dad fiican u sahlana meel waa fiicnaanu ku jiraa haddii uu markaa dadka uu ku xirto ay noqdaan dad si xun wax ugu sheegana isaga laftiisa marka aada buu u dhumayaa waxyaabo badanna waa looga faa'iideysan karaa ayb waana waana aragnay dad yacni iyagoo yacni diintii intay soo galeen iyagoo yacni diintii wanaag u qabo oo rabo oo ay ku jirta markaa yacni jacayl diineed looga faa'iideystay marka faham yaridooda iyo cajamnimada iyo aqoon darrida faham yacni diinta inta looga faa'iideystay baabab la geliyey aada u qaab daran ilaa qaarkood ay dib haddana kaba gaaloobeenba qaarkood qaar marka yacni waxaa la dhex gelinayaa masaa'il daqiiq ah oo aynan fahmaynin ayaa la dhex gelinaya qaar baa waxaa lagu sii dhex daynayaa culummada markaasaa la leeyahay kaasna waa saas kanna waa saan kanna waa saan kan iska ilaali kan iska ilaali kan iska ilaali marka la yidhaahdo diintii bayba ka baxeenba qaarkood waxaana fidnadaas sameynaya marka dad iyagu isdhahaayo diintaad u daacad u tihiin waxyaabaha marka waxaan garanaa dad isla dhashay oo soo islaamay yacni waaxid tilwal aakharay soo islaameen afkaaray ku kala ta'ahureen ayagiibaa islacnadid iyo isradis isugu dhaqaaqay waalidkii weli waa gaalo ma aynan islaamin waalidkiibaa wuxuu leeyahay ilmahan intaysan islaaminay fiicnaayeen cala alaqal isma dagaali jirin mana islacnadi jirin diintaanaa dhibka u keentay fidnadaas yaa ka teliyeyna waxaan iyaga dhaaminaya waxay u noqdeen marka inay yaa hogaaminaya marka qofku haddii uu indhoole hadduu hogaamiyo qof yani laba indhoole haddii is hogaamiyaan ama indhoole hadduu nin indho qabo xataa intuu indhaha isku qabto mid indhoolaha oo usha u dhiibto hadda marba derbi unbuu kala dhacayaa ayb cajamigu markay ninka dhallinyarada ah waxaa to yacnii sacaadadooda waxaaba ka mida caalim ahlu sunno ah murabbi fiicanoo daacada inuu ilaahay siiyo indilaaqan min hada kan annagoo ka soconayno yakhtaaru daalibu ardayga wuxuu dooranayaa bacda isticaanatihi birabbihi rabbigii markuu ka kaalmo dalbado wa mashuuratihi iyo markuu la tashto liasxaabi alcilmi cilmiga dadka leh iyo wara'yi rajiixi iyo ra'yiga raajixnimada badan dadka leh mucalliman buu dooranayaa min ahli sunnati waljamaacati ah oo dadkaa marka yacni ahlu sunnati waljamaaca waa dadka sunnada nebiga ilaaliyo barto weyneeyo dadka ku dhex nashriyo ijmaaca muslimiintii saxaabada taabiciinta iyana ilaaliyo asmaadu marka xaqiiqd yacni ismigan xaqiiqdiisu saas waay haddii marka ismiga xaqiiqdiisa uu ka tago oo qofka yacnii kuwa dadka uga fogaansho badan sunnada iyo ijmaacii yacni a'immada kuwii uga fogaanshaha badnaa hadday la baxaan magacu xumaan maayo mar walba akhraja alimaamu bn akhraja alimaamu bnu lmubaarak fii kitaabihi azuhd kitaabka can abi umayata aljumaxiy ana rasuula اllahi slى اllahu عalayhi waslama qaal ina min ashraatihaa ay saaca saacadda calaamadaheeda waxaa ka mida an yultamasa alcilmu cilmiga in laga raadiyo cinda alasaagiri kuwa yaryar agtooda qaala alxaafidu bnu cabdilbar fii jaamici bayaani اlcilmi wa fadlih wadakara abuu cubaydin abuu cubayd wuxuu sheegay fii ta'wiili hada اlkhabari xadiidkan macnihiisa can ibni اlmubaarak uu ka wariyey weliba ibn اlmubaarak inahu kaana yadhabu wuxuu ku tegi jiray ibn اlmubaarak biاlasaagiri asaagirta ilaa ahli اlbidaci inay yihiin buu ku tegi jiray walaa yadhabu ila الsini ee da-da maahayn maku tegaynin yani xadiidka macnihiisu da-da maahane waa qofka yani ahlubidaca loo jeedaa qofka ahlubidaca waa yaryahay hadduu doono sagaashan sano ha jiro qofka sunnada nebiga yaqaanee ku socdana labaatanba ha jire isagoo yani waa fiican yaho asaaqir maaha ina min ashraaiha an yultamasa alcilmu cinda alasaaqiri da ma aha iyo sini ee waa bidco iyo sunno wax ku xiran asaaqirtuna waa ahlu bidaca waayo mar walba diinkooda waa dambeeyaa waayo diin aan rasuulkii loo tiirin karin oo aan saxaabadii loo tiirin karin a'imadii loo tiiri karin waxda wax oo gadaal ka yimid oo damba waay ynbagii an yakuuna ikhtiyaaru اطaalibi اlmutacalimi waxaa habboon ardayga wax baranaya doorashadiisu inay ahaato yenbagii an yakuuna ikhtiyaaru طaalibi اlmutacalimi an yaqaca inuu ku dhaco yani wuquucahu calىa mucalimi mucalim inuu ku dhaco dii caqiidati صaxiixati caqiida صaxiixa u saaxiiba wa ariiqatin saliimatin ariiq nabadgalay u saaxiib ah maadaama yuujadu dalika in allaale inta la helaayaba taas inuu aada ugu dadaalo yacni axad caqiidadiisu fiican waayo haddii caqiidada laga wareero waa dhib qof caqiidadiisu saxiix tahay oo caqiidadii a'imadii salafka waafaqsan dariiqadiisuna ay tahay dariiqo nabadgashay oo guluwi ka nabadgashay ka badbadin iyo gaabin ka nabadgashay wayakhtaaru wuxuu dooranayaa mucalliman mucallim warican xalaal miirad ku sifaysan cadlan oo cadli ah qaala alxaafidu axmed bnu caliy bni haabit almacruufu bilkhatiibi اlbagdaadiyi fii kitaabihi aljaamici liakhlaaqi اraawi wاsaamici wuxuu ku yihi itafaqa ahlulcilmi ahlucilmigu waxay isku waafaqeen calaa ana samaaca dhegaysiga miman laga maqlo habata fisquhu fisqigiisu sugnaaday laa yajuusu inuunan bannaanayn wayahbutu lfisqu fisqiguna biumuurin kahiiratin buu ku sugnaadaa arrimo badan laa takhtasu bilxadiidi kuma gaar aha xadiidka waqarajahu ayضa bisanadihi can ibraahima الnakhaciy wuxuu soo saaray sanadkiisa isagoo ku warinaya can ibraahima الnakhaciy kaanuu wuxuu yihi waxay ahaayeen idaa atow hadday u yimaadaan arajula qofka liyaahuduu canhu say uga qaataan cilmiga nadaruu ilaa samtihi hadyigiisay fiirinayeen wa ilaa salaatihi salaadiisay fiirinayeen wa ilaa xaalihi iyo xaalkiisa uma ya'khuduuna canhu dabadeed waa ka qaadanayeen walyakhtar ha doorto ardaygu daa cilmin ghaziirin cilmi weyn mid u saaxiiba wa fahmin wafuur fahmi dhammaystiran liyajida liyajida aalibu ardayga si uu u helo buqyatahu waxa uu raadinayo wadaalatahu iyo baadida ka maqan cindahu kaa agtiisa soo uga helo wailaa haddii sidaa uunan yeelin fafaaqidu shay laa yucطiih qof isagiiba wax la ma ku sii karo wax oo hadduu qofku isaga laftiisiiba wax la-yahay wuxuu isaguba la-yahay adiga kuma sii karo faaqidu shay laa yucطiih haddii cilmigu ka maqan yahay adiga kuma sii karo cilmi aadaabtu hadday ka maqan tahay adiga kuma siin karo wuxuu isagaba ka maqan adiga kuma sii karo qaala alimaamu اlbadru bnu jamaaca wuxuu yihi waliyajtahid ha ku dadaalo calaa an yakuuna shaykhu shaykhu inuu ahaado miman lahu cala alculuumi اsharciyati tamaamu iطilaac culuumta sharcigaa qof u leh iطilaac dhammaystiran qof aada wax u aqriyo oo iطilaac leh walahu maca man yuuhaqu bihi uu lahaado weliba uu leeyahay maca man yuuhaqu bihi dadka lagu kalsoonaanayo min mashaayikhi casrihi oo casrigiisa culimada joogto ah kahratu baxhin inuu la leeyahay baxhi badan yacnii ninka uu dooranayo inuu noqdo qof culuumta sharciga aada u yaqaano idilaac dhammaystiran u leh mashaayikhda casrigiisana baxhi la wadaago oo cilmiga iyo buxuusta ay la wadaago oo cilmiga qeyb dhan oo ka mida waa bax in mubaaxatada laysla sameeyo mubaaxahaadka laysla wadaago meeshaasaa marka waxaa kusoo baxaya cilmi badan waxaana meeshaa ku xoog badnaanayo irtibaadka culimada ka dhexeeyo kulamaa irtibaadka iyo calaaqada culimada ka dhexeysa ou batana kulamaa cilmiga aada loogu khidmey karo mucalimi wuxuu leeyahay risaalo yar oo uu ku magacaabayo ku magacaabay irtibaat alculamaa bacdihim calaa bacd ama maca bacdihim culimada marka irtibaadka qaarkood qaarka kale ay la leeyihiin asalna waxay ahaydba risaalada asalkeedii hore wuxuu ahaa wafdi isaga wuxuu joogi jiray sheekh cabdiraxmaan ibn yaxya almucallimi wuxuu muddo dheer uu joogay afar iyo labaatan sano oo wax ka taxqiijinayay uu dhex joogay oo baaxith uu ka ahaa daa'irat almacaarif alcuhmaaniya ee xaydarabaad addekin ku taalle xaydarabaad buu joogi jiray meeshan hindiya hadda ku taalla xaydarabaad la yidhaha addekin daa'irat almacaarif alcuhmaaniya ayuuna fadhin jiray oo wax ka kutubta ka taxqiiji jiray oo madbacaddaas ayaa meeshaasaa marka madbacad iyo kutubta daabacda nahdo cilmiga ka jirtay horumar cilmiya halkaasuu afar iyo labaatan sano joogay intuunan maka usoo wareegin meeshaas baa marka waxaa ugu yimid culimo masar ka socotay oo ashar ka timid ayaa xagga tagtay culimadii baa marka soo dhoweyntoodii baa kelmad isaga la siiyey kelimatu tarxiibkii kelmaddii tarxiibkiiba wuxuu ka dhigay marka muxaadaradaas sifatu lirtibaa yacni culimada habkay u xiriirayaan oo ay baxdiga u isu weydaarsanayaan iyo faa'iidada ka dhalanayso risaalo yar waa hal majlis waa lagu akri karaa wax yar saacad ama wax yar aad bayna uqiima u qiimi badan tahay waxyaabo badan marka wuxuu ka hadlaa mushkilada jirta waxaaba ka mid uu leeyahay iska dhaa waayihii hore dadku yacni aada bay wax isu weydaarsan jireen iyadoo imkaaniyaadku yar yar yihiin wuxuu leeyahay waqtiyadan waxaad arkaysaa buu yidhi masjidka keliya halka xaafad culummada isla degan ama halka masjid ku dukato wax baxdiya oo ka dhexeeya oo cilmia male buu leeyahay nin walbaa goonidiisuu baxi u wadaa kana goonidiisuu baxi u wadaa waxaa laga yaabaa qof inuu inta gafo ka kalena uu yacni gefkaas hadduu la mubaaxasoo lahay meesha uu ka bixi lahay mararka qaar waxaaba dhacduu leey intuu gafo mid ka kale inuu baxi la wadaago gefkii uu ku soxo ma sameynayee waxaaba laga yaabaa inuu radiyo isagoon markaa mubaaxahaad la wadaagin nasaaix la wadaagin aynan wax isla fiirinin yaa laga yaaba kii kale marka markiiba waxaaba kedinayo u arkaa isagoo la radiyey unbau arkaya indhaha ku kala qaadaya isagana isdifaaco maagaya meeshaasi markaa dee nufraa imaanaysa cilmigii culimmadiina waa kala tegayaan cilmigiina mau khidmaysmaayo waxaa dhici karto khidmo ou qof wado oo cilmi ah mid kale oo xaafadiisa degan isagana inuu wado hadhow marka waxaa soo baxaysa camal mutakarir iska a hadday laakiin isku dari lahaayeene hal mid u dhaafi lahaayeen camalkaas kana uu shaqo kale qaba lahay cilmiga danay u ahaa lahayd isaga marka waxuu iqtiraaxay mucallimi ashar oo kale maadaama ay ahayd waqtigaas iyada markaska cilmigii weyn ay iyada ahayd wuxuu iqtiraaxay marka in kitaab walbo makhduudaadka adduunyada yaallo in fahaaristooda la dhigo ashar qofka inuu wax taxqiijiyo ama kitaab sharxo ama wax soo saaro rabana inuu la xiriiro iyada iyaduna ay u fududeyso wixii shaqo laga qabtay iyo waxaan shaqo laga qabanin ay u fududeyso dabadeedna wixii cilmiga kusoo kordhana koobi la dhiga meeshaas oo si fudud marka nin fakarayo ahaayo ay yacni aadana ay ka maqan tahay isaga cilmiga nashrintiisa tadayun ou ka ahayo ayuu ahaa sheekh mucalimi raximahu llah ayb meeshaas marka mubaaxatada saas aaday muhim u tahay watul ijtimaac walahu maca man yuuhaqu bihi min mashaayikhi casrihi kahratu baxhin waطulu ijtimaacin iyo la kulan dheer laa miman akhada maya qof ka qaatay can butuuni alawraaq waraaqaha xaggooda ka qaatay yacni waraaqaha dhexdooda nin wax ka qaatay oo wixiisa dhan un ay yihiin akhriska waraaqaha bis walam yucraf aan lagu garanaynin bisuxbati lmashaayikh alxudaaq mashaayiq mashaayikh marka xudaaq oo waaweyn suxbadooda ama wax ka dhegaysigooda aan lagu aqoonin marka macnuhu maahan waraaq iyo kutubta in wax laga daalacdo fawaaid laga soo bixiyo ayaa mamnuuca maaha laakiin qofka waxaa laga rabaa inuu culumana wax ka qaato muaalaca mudaalaca inuu ku daro kutubta cala lkutub labadiiba marka inuu leeyahay laga rabaa wuxuu diidayo waxay tahay keliya un inuu isaga wax iska akhristo bis tan la diiday taas waana u tegi doonaa baabka kutubta iyo ku saabsan qaala shaaficiyu raximah اllah wuxuu yidhi man tafaqaha min buطuuni اlkutubi kutubta dhexdooda qofkii ka tafaquho dayaca alaxkaama axkaamtu dayaca waayo fiqhigu istinbaad iyo fahm iyo mas'alada suuradeeda in la fahmo u baahan yahay waxaa laga yaabaa inaad hadaad kitaab fiqi ka fiiri maagto inaad qalad intaad suurad qalada qaadatay suuraddaas qaladka aad wax ka fahamtay axkaam a ku dhisto ma fiicno marka dayaca alaxkaam wa kaana bacduhum yaquulu qaarkood wuxuu dhihi jiray min acdami albaliyati balaayo balaayada waa yacni kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah tamashyu tamashyuku saxiifati saxiifada iyo warqad yacni ku sheekh noqoshadeeda ay aladiina tacalamuu min asuxuf kuwa waraaqaha ka bartay walyajtanib ha ka dheeraado can iladii daaqa alcilma qofka cilmiga dhedhamiyey walam yumaaris bacdu weli aan aad u dhexgelin wala jtahada fii alabihi cilmiga dalabkiisana aan ku dadaalin uma sayara nafsahu nafsadiisa ka yeelay ka ahaysiiyey caaliman caalim faidaa raafaqa aalibu lcilmi aalibucilmiga hadduu la rafiiqtama hada sinfa noocan oo min annaasi dadka ah wajacalahu ou ka dhigtana ustaada nafsihi ou ka yeesho fayaa weylahu min beliyatin yani hoog badana yani fayaa weylahu hooggiisa min beliyatin balaayo yani ugu hoog ah xaggeeda qaala marka kan waxay tahay waa nin wax dhadhamiyey laakiin aan cilmigii aad u dhexgelin qaala alimaamu الdahabiyu fii siyari aclaami الnubalaa juska toddobaad boqol konton iyo labo ilaa boqol konton iyo saddex qaala fii dikrihi wuxuu yihi markuu sheegayo asnaafa man yarwi اlcilma dadka cilmiga wariyo noocyadooduu ka hadlayay wuxuu yihi watalaahum qowm dad ayaa raacayo ku xigo intamow ila alcilmi cilmiga u nisbo sheegtay fi daahiri sida daahirka ah walam yutqinuu minhu aan itqaaninin aad yacni u sugin siwaa nasrin yasiir wax yar maahane wax kaleba aan sugin owhamuu bihi intaabay waxay dadku ay ku moodsiinayaan qeyrkood annahum culamaau fudalaau culamo fudalaaa inay yihiin walam yadur fii adhaanihim kuma wareegin maskaxdooda qadu anahum yataqarabuuna bihi ila اllahi inay alle ugu dhowaanayaan cilmigani dihnigooda kuma wareegin liannahum maxaa yeele maa ra-w shaykhan maba aynan arkin sheekh yuqtadaa bihi lagu daydo fi lcilmi cilmiga looga daydo fasaaruu waxay noqdeen hamajan racaacan wax magarad sida duqsiga oo kale ah meel walba ku dhacdhaco gaayat lmudarisi minhum kan wax dhigayo oo iyaga ka mida gaayada yoolkiisu waxa uu yahay an yaxsula kutuban inuu kutub helo xasilsado muhamanatan oo qiimo badan lacag badan yakhzinuhaa waa kaydsanaa guryaho gurigu dhigana wayanduru fiiha waa fiirinayaa yowma maa hal maalin oo iska fiifiirina fayusaxifu maa yuriduhu walaa yuqariruhu yacnii wuxuu haddana waxa uu soo aroorinayana si qaldano u aqrinayaa waa tasxiifinaya walaa yuqariruhu mana sugaayo fanas'l اllaha الnajaata wاlcafwa ilaahay waxaan weydiisanaynaa badbaado iyo cafis kamaa qaala bacduhum qaarkood siduu yidhi maa ana bicaalimin walaa ra'aytu caaliman caalimna ma ihi mana arkin uu yihi caalim xataa aduu isaga saan dhahayo waqtigeenaan ka warrama duruuf iyo daruuro diinta un yaynan iska tirtirmin maahane unbaa qof walba oo wax ku akrinaa qofka wax akriyaaba duruuf adag unba wax isaga akrinaa maahane ehelkeeda ma joogo walidaalika haddii marka laga sheekeynayo qaadigii shuruudihii qaadiga marka la taxaayo ma leh qudaadda zamankan joogto muftiga shuruuddiisa lama haayo mudariska shuruuddiisii male xaafid iyo muxadis warkiis dhaaf kulligood marka waxay isugu soo biyo shubatay ninkii waxyar roon un ha iska faa'iideeyey qofku ka roon yahay sidaas iska noqotay walidaalika qaadiga marka la joogo qaadi daruura muftiga marka la joogo mufti daruura kulli daruura isaga timid daruuradiiba haddana naftirkeeda aan saxnayn allahu lmustacaan marka wuxuu leeyahay gaayada marka kutubow gadanaa waa kaydsanaa wayanduru fiiha yowma maa waa fiirfiirinaa maalin hadduuba maalin fiiriyaba waay fayusaxifu maa yuuriduhu walaa yuqariruhu wuxuu soo aroorinayana waa tasxiifinayaa wuxuu sugaaya maaha wa khuduuratu hada sinfi min almutacaalimiina noocan khuduuradooda min almutacaalimiina khatartooda cadiimatun tu weyn waay wa aahaaruhum fi ljyaali الnaashi'ati sayi'atun raadkooda aahaartooda jiilalka soo socdana sayi-atun waa xun tahay waqad laxadaha ala'imat اlkibaar a'imadii waaweyneydna way dareemeen qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiyata wuxuu yihi fii aakhiri اlfatwa alxamawiyati اlkubraa wuxuu yihi waqad qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen akharu maa yufsidu اddunyaa waxaa adduunyada fasaadiya waxa ugu badan nisfu mutakalimin waay nin mutakalim yacnii cilmu lkalaamka nin nus ka gaari wa nisfu mutafaqihin fiqiga nus mid ka gaari wa nisfu mutadabibin iyo mid dhakhtar iska dhigayo nus ka gaari wa nisfu naxwiyin mid naxwadana nis ka joogo haadaa kan midka nisfu mutakalimka yufsidu اladyaan caqiidadou fasaadina waayo hadduu gaari lahaa cilmulkalaamka meesha ugu danbeysa hadduu ka gaari lahaa farahu ka qaadi lahaa khatartiisuu arki lahaa ayb sida dadkii arkay oo kale wa haadaa midkan oo nisfu mutafaqihana yufsidu lbuldaan wuxuu fasaadinayaa beledka buldaanti muxuu ku fasaadinayaa buldaanti fadwo khariban hadduu faqiih weyn uu yahay waa cabso lahay waa jawaab iskama rideen marka bilaaddii waxaa fasaadinaya nin wax yar bartay xoogaa axkaamta ka araarkay buldaantuu fasaadinaya muxuu ku fasaadinaya fataawada kharibanuu ku fasaadinaya wahaadaa kan nisfu mutadabibka yufsidu alabdaan dadka jirkooduu fasaadinaya waxbuu isku qasqasayaa qofkiibuu siinayaa waa dhimanayaan dadkii xanuun waa xanuunsanayaa qofkii waxbuu ku durayaa uusan aqoonin waa kaa wahaakadaa ayb wahaadaa midkan oo nisfu naxwigana yufsidu lisaan luqadii buu fasaadinaa saan ma banaana saan waa bannaan tahay waxaan waa qalad kan waa laxni kan waa kadaa uu ku hayaa wax laxniyana ma yaqaan intaas marka de waxay kusaa ikhtiyaaru lmucallim yaan uga baxaynaa faslun fi suxbati maca almucallimi mucallim in lala saaxiibo kii hore waxay ahayd ikhtiyaaru lmucallim tan waxay tahay mucallinka in lala saaxiibo mucallinka suxbat اlustaadi macallinkoo lala saaxiibo hiya ixdaa adawaati اlcilmi cilmiga adawaadkiisa mid ka mida waayo bihaa yagsibu aalibu ardayga iyadoo ku kasbanayaa min shaykhihi shaykhiisa xaggiisa uga kasbana alcilma wاlhadya wsamt wاsamta cilmi iyo hadyi iyo hanaan fiican rawaa abu cubaydi alqasimu bnu salaam fi kitaabihi gariib اlxadiid wuxuu ku wariyey ana asxaaba bni mascuudin ibnu mascuud ardadiisa kaanuu waxay ahaayeen yarxaluuna ilaa cumara radia allahu canhu cumar bay u ayay aadi jireen jamiican ayagoo wada jiro fayanduruuna waxay fiirinayeen ilaa samtihi wa hadyihi wa dallihi waxay fiirinayeen samtigiisa qaabkiisa wa hadyihi qaabkiisa wa dallihi hanaanka uu dhaqmaayo waa isku wada macno saddexdan fayatashabbahuuna bihi waa ku dayan jireen marka waa isku shabihi jireen marka mararka qaar ustaadka dhanba waxaaba loola saaxiiba in lala saaxiibo faa'iidadeeda waxay tahay in hadyiga laga barto warawaa bnu casaakirin fii taariikhi dimashqa can ibni اlmubaarak wuxuu ka wariyey maa axadun axad maaha miman laqiitu dadkaan la kulmay ka mid ah aasaa calayhi aan ka murugoonayo kamaa aasaa cala bni cawn sidaan ibnu cawn uga murgoonayo kale cabdullahi ibni cawn ibni artabaan allaa akuuna inaanan ahaanin baan ka murugayaa lazimtuhu inaan laazimo xataa amuuta ilaa aan ka dhinto allaa akuuna lazimtuhu xataa amuuta waxaan ka murgoonayaa yani maxaad u laazimi weysay ilaa aad ilaa aan ka dhintaba inaan laazimo waayo wax badan aan ka bara lahay buu leeyahay marka cilmigana waa gooni hadyiga kalena waa gooni wa qaala alqaadi ciyaad wuxuu yihi fi tartiibi اlmadaariki wa taqriibi اlmasaalik qaala abu bakr bnu isxaaq lam yakun bikhuraasaana khuraasaan ma joogin acqalu min yaxya bni yaxyaa yaxya bni yaxya atamiimi cid ka caqli badan wa kaana akhada tilka shamaa'ila hana yacnii khisaashaas wanaagsan wuxuu ka ahaa inuu ka qaatay min malik bni anas imaam maalik uu ka qaatay aqaama calayha waa nagaaday waa dul joogay liakhdihaa qaadashadeeda darteed sanatan ayuuayuu u joogay bacda an faraga min samaacihi markuu ka dhama dhammaystay axaadiidta yani maalik markuu axaadiidta ka bartay uu ka dhammaystay muwadicii ka qaatay hal sano ayuu ag fadhiyey keliya samtiiyo hadiya uu ka qaadanayay bacda an faraqa min samaacihi faqiila lahu fii dalika arrinkaabaa waxaa la yidhi waaba dhammaysay cilmigii maaliga wa waa dhegaysatay maiska fadhine faqaala wuxuu yidhi inamaa aqamtu mustafiida lishamaailihi waxaan meeshaa u joogay buu yidhi oon u negi ahaa inaan ka faa'iideysanayo shamaaishiisa khisaasha uu leeyahay fainahaa shamaa'ilu الصaxaabati wالtaabiciin صaxaabada iyo taabiciinta dabeecadahooday ahayd u yihi ayuu lahaa alimaam malik meeshaa marka waxaad ka garanaya markaad aad inay u fiican tahay mulaasamada qof aad u fiican ustaad dhab ah wa tanfacu mulaasamatuhu mulaasamada sheekha way anfacaysaa waxay ka anfacay fii akhdi aaraa'ihi sheekh aaraa'diisa inuu qaato wa ishaaraatihi tilmaamaha uu bixinayo inuu qaato waistishaaratihi taladiisa la tashigiisa ayay ku anfacaysaa fii nawaa'ibihi waxyaabaha la soo gudboonaanaya inuu kala tashto xaysu inahu yanduru waayo maxaa yeeley wuxuu ku fiirinayaa bicilmin haaqib cilmi ka dhex baxaayo waxa la rabo wa ra'yin mujar wa ra'yin iyo ra'yi mujarib ra'yi wax jarribay ra-yi wax jarribay faya'hudu minhu wuxuu ka qaadanayaa nasaaixahu nasaaixdii talooyinkiisa fii dariiqihi ilaa dalabi اlcilmi ee ku saabsan dariiqiisa cilmiga uu ku dalbayo kharaja alimaamu cabdurazaaq asancaaniyu fi lmusanafi wuxuu kusoo saaray ana mucaadan lamaa طacanahu daacuunu marku daacuunkii asiibay wagushiya calayhi la miir daboolay faafaaqa uu soo miirsaday faidaa huwa birajulin yabkii cindahu nin baaba agtiisa ku ooynayo qaala wuxuu yidhi maa yubkiik maxaa kaa oysiinayo qaala wuxuu yidhi amaa wallaahi allaan ku dhaartaye maa abkii yacni ooyn maayo calaa dunyan adduunyo darteed admacu aan damcayo an usiibahaa minka inaan adiga kaa helo adduunyo inaan kaa helo aan damcayo maahan inaan u ooynayo walaakinii abkii waxaan u ooynayaa cala alcilmi aladii usiibu minka cilmiga aan kaa asiibaya xaggaaga yaan ka ooynayaa inaan waayo qaala wuxuu yidhi falaa tabki ha ooynin faina alcilma laa yadhab cilmiga ma tegaayo waaltamishu min xaysu iltamasahu khaliilu llahi ibraahim meeshii nabiyullaahi ibraahim ka dalbay halkaa ka dalab adigana cilmi ma tegaaye faidaa ana midtu haddii aan aniga dhinto faltamis ilcilma cinda arbacati nafarin cilmiga afar qof ka raadi cabdillaahi bni salaam abuu yuusuf cabdillahi bni salaam alxabr wacabdillaahi bni mascuudin wa salmaana wa cuwaymir abidardaa afartaa ninna laazim nabiy llaahi ibraahim cilmiga xagguu ka dalbayna meesha uu leeyahay waltamishu min xaysu iltamasahu khaliilullahi ibraahim waa xaggee allah xaggiisa ayb oo mucaad bnu jabal waxaa laga wariyey mararka qaar inuu dhihi jiray waxaan ujeedaa shaykhulislaam ibnu taymiya aayad tafsiirkeed baa laga yaabaa inaan aad wax badan inaan ka daalacdo inaan doono oo aynan ii bixin meelaha masaajidda dadku aynan ku badnayn oo daariska abaan intaan tago dhulka ku galgasho ayuu wuxuu dhihi jiray yaa mucallima ibraahim callimnii ibraahim allihii waxbarayo ibar saas oo kale lagu weriyey wa qaala bnu jamaaca ibnu jama marka fiiri hadda laasimidda uu laasimay mucaad ninkani waxbuu ka faa'iidey isagoo ooynaya markuu u sheegay tala fiican uu siiyey afartaa nin ka baro cilmiga ma tegaayo ilaahay weydiiso wahaakadaa wa qaala bnu jamaaca ibnu jamaaca wuxuu yihi wa qaala alghazaaliyu alimaamu alghazaali waxa uu yidhi wamahmaa ashaara calayhi shaykuhu si kastoo sheekhiisu ugu tilmaamo biariiqin hab oo ugu tilmaamo fi tacalumi waxbarashada ku saabsan falyuqallidhu ha taqliido waliyadac ra'yahu ra'yiga isaga ou qaba ha ka tago faqaطa'u murshidihi qofka isaga hanuuninayo gefkiisa ayaa anfacu lahu u anfac badan min sawaabihi fii nafsihi waxa uu isleeyahay waa waa sawaab nafsadiisa ku saabsan oo ku jira nafsadiisa dhexdeeda waqad nabaha allahu tacaala ilaahay wuxuu baraarujiyey calaa dalika arrinkaa fii qisati muusa walkhadir muuse iyo khadir qisadoodu ku baraarujiyey calayhim asalaam biqowlihi uu yihi inaka lan tastaiica maciya sabraa inaka lan tastaiica maciya sabraa yani waxyaabahan sameey yani ma awoodeysid sabar inaad igu raacdo marka khadir waxbuu sameynayaa nabiy llaahi muusana waa ka celinayaa wixii buu sika si uu arkayaa yani markaa kaanahu inuu nabiy llaahi muusa sidaana roon maxaad saan u samaysay waayo warkiisi mogtahay markii dambe waa kii marka hada firaaqu beyniyi wa beynika waa kii yihi ku kala tageen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam uu yihi hadduu muuse ka tegi lahaa khadir wax badan baan kasii ogaa lahayn adi adiga marka arrintan dadka qaar waxaa laga inay si kale u akrinayaan yacni macnuhu hadda maahan sheekaaga hadduu qaldan yahay qaladka ku taqliidso maahan saa inuu leeyahay waxaa laga hadlaayo waxay tahay habka cilmiga loo baranayo dariiqu tacallum ee waxa laga hadlaayo marka alimaamu alghazaali wuxuu leeyahay sheekaaga oo cilmina leh yacni tajribo iyo tijaabo iyo waaye aragnimona u leh waxyaabo badanoo isaga uu kusoo kufkufay maanta yaqaan isaga ra'yiga uu kuu soo jeediyo xataa haddaad is leedahay mid aad adiga nafsadaada ku jira ku fiicnaa lahay haddaad is leedahay kaaga ka tagay kiisa qaado waayo cilmi iyo waayo aragnimo ku hadla de qof adduunyada tajribo soo galay toddobaatan jir ah oo adiga waalidkaa maalan ah cilmi leh adiga wanaagaaga ee kuu danaynayo haddii uu ku yidhaah war habkan ha u soconin qaabkan haddaad wax u raadiso fashal uu ku dhammaana adigana aada is leedahay qaabkan xoogaa waa meel dhow oo laga soo gelayo waqtigaa kuu gaabanayo oo deg deg yaad wax ku helaysaa isagana uu markaa tajribadiisa iyo aqoontiisa uu waxaan soo arkay labadiina ra'yi kaa fiican kiisaa fiican inaa adig kaaga ka tagtaana wanaagsan marka habka wax loo baranayo hadduu sheekha kula taliyo qaabkaas wax u baro adigana aada qaab kale is leedahay ka tagtaada tiisa raac waayo hadda waxaa laga hadlaa waa habka wax loo baranayo waayo aragnimo wax u baahan waayo wax cilmi u baahan waayo isaga waxbuu soo tajribeeyey waxbuu soo tijaabiyey adiga tajribadaa ma lihid walidaalika dadka qofku markuu dhalinyar yahay oo kale haddii la yihah wardabasaan qaabkan aad wax u baranaysa taxsiil ma leh habkaan iyo habkaan ku dadaal waxaan yacni waa lagu lug go-ay qaabkaas iyo qaabkaasaa loogu lug go-ay adiga hadda ha lug go-in waxaa laga yaabaa inuu qalad kuu fahmo qof walba marka hadduu yidhaahdo aniga waxa aan aaminsanahan tijaabina da waxa soomaalidu meeshaan annagana dhigay waay nin walba hadduu yidhaha aan arko waxaad adiga kusoo lug go-day anigana aan arka haddaad tiraahdid khibradu maxay maxay taree marka talada iyo nuscigase maxay taraysaa taas waa wuxuu ka hadlaya marka haadaa maca culuwi qadri muusa alkaliim weliba waa nabiyullaahi muusa qadarkiisa sarayntiisa lala qabo fi risaalati xagga risaalada rasuul u ahaa waalcilmi xagga cilmiga xataa sharada calayhi sukuut ilaa uu u shardiyey inuu aamuso faqaala wuxuu yidhi falaa tas'alnii can shayin xataa uxdita laka minhu dikraa khadir wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa waxba hay su-aal shib ah ma dhicin marka markuu su-aalay haddana yacni uu yidhi laa tuaakhidnii bima nasiitu walaa turhiqnii min amrii cusraa haddana waa iska dhaaf waa su-aalay mar kale qaala in sa'altuka can shayin bacdaha falaa tusaaxibnii qad balagta min ladunnii cudran waatii markii dambena haadaa firaaqu beynii o beynikaa ku xigtay yanbagii waxaa haboon an yastakhira min ashuyuuqi shuyuuqda inuu badsado walaa yastankifa inuunan ka santaagin caman yastafiidu minhu qofkau ka kororsanayo cilmiga ka faa'iideysanayo idaa kaana duunahu fi sini hadduu hadduu xagga da-da ka yaryahay wadarajati iyo xagga derajada qaadi waayo isaga maalan waa madax waa daahaan uu ka weyn yahay waxaas dhan inuunan feerinino hoos fariisto iska dhegeysto fa ina almustaxyiya walmutakabira midka xishoodo iyo midka isla weyn laa yatacalamaani waxba ma bartaan wa qaala alimaamu nawawiyu alimaamu nawowi waxa uu yidhi fi muqadimati kitaabihi اlmajmuuc fi aadaabi اlmucalimi wuxuu ka yihi fadla can اlmutacalimi sheekii buu aadaabtiisa wuxuu ka yidhi iskaba dhaaf ardaygee yanbagii waxaa habboon anlaa yastankifa min atacalumi inuunan ka santaagin inuu ka barto miman huwa duunahu fii sinin qof isaga ka hooseeyo xagga da-da ow nasabin ama xagga nasabka nasabka wuxuu ku imaanayaa maalan waa reer bani haashim isaga ama waa quraysh ka kalena heerkaas nasabkiisu ma joogo na waa ka nasab fiican tahay inuusa isdhihine uu wax ka barto ow beledin ama beled ow shuhratin ama xagga caannimada ow diinin ama diin ay tadayunin xagga tadayunka ow fii cilmin aakhara ama cilmi kale uga sarreeyaa bal yaxrisu wuxuu ku dadaalayaa cala alfaa'iidati faa'iidada miman kaanat cindahu cidday xaggiisa ka ahaataba wain kaana duunahu haba ka hoos haba ahaada mid ka hooseeyo fii jamiici haadaa kan dhan hadda halkan aadaabu lmucallim uu ka hadlayo arday maxaad malaynaya isaga marka waidaa fuqidat hadihi alahliyaatu haddii la waayo fii shaksin laga waayo falyaxris idaalibu ardayga ha ku dadaalo an yastafiida inuu ka faa'iideysto kulan min mucallimiihi mucallimiintiisao dhan maa yujiiduhu mid walbaa waxa uu aada u yaqaano ayb wayacrifuhu ou garanaya xaqa almacrifati macrifo dhabnimadeeda wayaclamuhu ou ogyahay wayushaariku fiihi ou la mushaarakeeya keyrkiisa ahliyaadkaas dhan hal qof waa laga waayey ka kala barbaro nin walbaa wuxuu ku fiicanya ka baro wa min aljadiiri bidikri waxaa in la xuso mudan fii hada albaabi baabkan dhexdiisa akhdu lcilmi cilmiga qaadashadiisa iyo wadiraasati iyo diraasada can iljaamicaati laga daraaseeyo jaamicaadka xaggooda allatii jaamicaadka oo usisat loo aasaasay litacliimi nutafin min alculuumi asharciyati in laga barto qaybo hadba meel laga soo gooyey oo culumta sharciga ka mid a wa nayli shahaadaati alakaadimiyati iyo in lagu gaaro shahaadaad akaademi a minha xaggeeda laga gaaro la xuso meeshan lagu xuso oo mudan tahay wa min almacluumi sida la ogyahay waxay tahay ana almasaajida masaajidda kaanad waxay ahayd maraakis alculuum culuumta maraakista iyo xarumaha cilmiga laga barto wa macaaqili ahaqaafati alislaamiya haqaafada islaamiga halka aasaaska u ah min qadiimi zamani waqtigii hore wayushaarikuhu fii hada waxaa la wadaagi jiray almadaarisu madaarista allatii unshihad la aasaasay wa uqifad la waqfay madaarista inta la aasaasay la waqfay ee culummada wax ka dhigi jirtay yaa soo raaco wa kaana daalibu ardaygu wuxuu ahaa ya'khudu alcilma hunaaka meeshaa ayuu cilmiga ka qaadan jiray tadriijiyan si tadriiji ah cilmiga waadixaadka in lagu bilaabo kan yar lagu bilaabo wahaakada calaa aydi ahli lcilmi ahlucilmiga gacantooda almashaahiri caanka ah wa kaana atacalumu watacliimu barista iyo bayacni barashada iyo baristu waxay ahayd cibaadatan kan wax baranaana cibaadadu wax u baranaayey kan dadka wax baraayana lilcibaadati bou dadka wax u baraayay laysa waraa'ahu kabiiru wadaa'ifa shaqooyin waaweyn iyo maka dambeynin dadkii hore marka masaajidda iyo madaarista wax laga bara jiray cibaaday ka ahayd tacliinta ardayga iyo sheekhaba adduunye iyona lagama raadi jirin iyo wadaa'if iyo waxyaabaha uma taasasad waxaa aasaasmay haadihi ljaamicaatu waqtiyadan dambe jaamicaadkana aasaasmay wa atxafad waxay ugu deeqday khiriijiiha dadka ka soo baxo ashahaadaati alcaalamiya shahaadaad caalami ahoo yacnii magacyadoodu ay magacyo caalamiba ay yihiin faxalla naqsu ayaa degay naqsi ayaa ku degay fi lummati ummadda min jaanibeyni laba dhinac laba dhinac baa nuqsaan ka timid min jihati alikhlaas xagga ikhlaaska oo ninkan jaamacaadka ilaa b h d qaadanayo diin baranayo ilaa man raximahu llah maahane waxay uda wuxuu u dadaalayaa inuu shaqo ku helo walidaalika soo masaajiddii wax kama ka akri maayaan dadkii irshaadaad iyo cilmi iyo haqaafaad iyo inay wax u kordhiyaan male ta'liifaad ay inta sameeyaan ay dadkii ku dhex nashrinayaan male kullu maa cindahu inuu jaamacad macallin ka noqdo ustaad kursi ustaad fulaan heerkaa darajaad u kala leeyahay ka bacdina hadduu wax qoraayana inuu u qoro muqarar jaamacad bis inuu ku ekaado kulligood maahan dad fiican waa jiraayo ummadda u faa-iideeyo laakiin dhinacaas marka ikhlaasku xaggiisa waa yaraaday ilaa la arkay arday qishaayo diinu baranaa waana qishaa kaas ujeedkiisu marka waa maxayna wuxuu ujeedkiisu waxay tahay keliya un shahaadada soo daf waa bis wa min jihati ahliyati lmutakharij qofka ka soo baxaayo ahliyadiisana naqsi baa galay wabit ilaa yacni la arkay kuwaan qur-aankii akri karin qur-aankii aanan aqoonin xifdi qur-aan aan lahayn culuumtii yacni aan dadaal weyn aan ku lahayn wabitatabuci raacraac iyo walistiqraa'i istiqraa'ana culima waxaaba lagu ogaaday ana almustafiida qofka mustafiidka ah ee ka faa'iideystay min iijaabiyaati hadihi aljaamicaati jaamicaadkan iijaabiyaadka ay leeyihiin qofka wax ka kororsadayba huwa man baraka calaa rukabihi waa qofka jilbihiisa u fariistay amaama alculamaai culimada hortooda ninkii awalba culimada hortooda fadhin jiray oo diinta masaajidda ka bartay unbaa kasii faa'iideystay ka kale ma leh wa taracraca ku barbaaray fi lxalaqaati alcilmiyati ku barbaaray wahadama aada u burburiyey almawaada alasaasiyata mawaadka maadooyinka asaasiga fi lcilmi cilmiga asaasiga u ah masaajidda kusoo daqiijiyey amaa man takharaja min hadihi thaanawiyaati iskooladan qofka ka baxay dugsiyadan sare uma iltaxaqa biljaamicati haleelay duuna akhdi lcilmi isagoon cilmiga ka qaadanin min xalaqaati ahli lcilmi ahlucilmiga xalaqaadkooda fa hada laa tasiiduhu ljaamicatu jaamicadda u kordhin maysa kaas ilaa israa'an xaqiritaan iyo watakaburan isla weynin can ilcilmi iskala weynaaday o dariiqati akhdihi marba hadduu kasoo baxo ma bara inuu cilmi u fariisto oo xalaqaad masjid fariisto waaba yaraanaysaa walidaalika marka wuxuu leeyahay fadhigan masaajid wax ka akhrisashadiisa iska dhaaf waxaan yarkaa waxaa kugu filan maxaa adiga maalin walba lagugu waabsanayaa xoogaa cilmi ah maalintaad xoogaa wax barbarata shahaadaad qaadato hortaada u socotid facala aalibi ardayga marka waxaa waajib ku ah an yajtahida inuu ku dadaalo fii talaqi lcilmi cilmiga qaadashadiilayani qaadashadiisa wa taxsiilihi xasilintiisa can ahlihi inuu ka xasiliyo xaggooda uma yastafiidu wuuu ka uma yastafiida an yastafiida inuu ka faa'iideysto min hadihi atacaaliimi aljaamiciyati alakademiyati inuu ka faa'iideysto marka aasaaska laakiin uu ka dhigto tacliintii asalka ahayd barakada badnayd waxna lagu faa'iidi jiray weligeed fayajmacu wuxuu kulminayaa bayna waa yani wuxuu kulminayaa bayna tayni ka ariiqatayni labadaa ariiqo wa bisuluuki calaa haadihi ariiqati ariiqadan qaadideeda yartaqi ilaa macaali lumuuri buu u dallacayaa marka umuuraha sarsareeyo hada aakhiruhu wallahu aclam salى اllahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih